hay-adda fatax bakool foundation iyasoo ku dhawaha soddon qoys oo dhowaan ah kubog taaleen degmada ceelberda ee lix langiyo ka noolin xuduryon ka qiibidi deeq raashinga ku koobanayen bariis sokor iyo nasaliid deeqdan waliba iyo hayna haanayo hadhii badan walaalama xusiniinga iyo ona hay-adda wakiiliyadu ku hayti qaar kumida qoysaskii deeqdan la siiyey waliba yoon kukuma hadnageena caawimaadan lan sameeyey bismillaahi raxmaan raxiim eelberdiyaan ku qayi hurdira rooga sadderli saliidee haafko bariise sadakiila sokore yadli isi alxamdulilaahi anti hadhiibti ilaahay walbadano barako lasi
magaalada elberdiya hogaanitaan ku dura roogna alxamdulilaahi haaf bariisa isa daalisaliidaysa dakiila sokore antangalaaysi lankihaniin dhiibina booskisa bi walkeer dhaba ilaahaysi
bismillahi rahmaan rahiim wali kukoyna eberdugu koyni hatana hudraka sugna haaf bariisa kiil sokore sadalisaliyanasi nankisi ilaahikeer iyaasanasi arjadiyaasna ilaahaysi bismillaahi raxmaan raxiim eelberdiyaan ku barakaani haddana hudura ka sugna hadda walnasi haa beriise sadakiila sokore aysilideelanasi lankiihanasiina ilaahay bedelshi walkheerka basii ajari asnaadna alla ku sii haddan wala fadaane inii gargaar baan aan ku helno dhibaatooyinkuna tabadaan hadda ada barakaa leayneeda alaabnama qabna oo meeljiifaylama haysana
iskuduubaaga samafalka gobolka bakool maxamed macalin waliba uusa ku hadalay xaalada nololeed ee barakacyaalka runtii dhan masaakiina sidaati sheekha sheegaya lankiin gargaara ilaahay aan gargaare ilaahay qur-aanshiilaka sheegi fataha bakool lanka lerow runtii way ku ognaawna deegaamadan gobolka bakool gaar ahaan degmadan xudur magaalamadaadii ee ani walbadana uus ha dhiirigeliyey badana jarta dhinaca iskoolaad naga toy dhinaca macawnaadan oo maanaa dadka liin gargaaro naga toy runtii sidii bani aadan liinku baahnaay masanhayna lan deeganshay dhibaato ku jarta liinku baahnaay iyada marbadan suu bidi lanka deysho mudangu runtii kiin ma hadnaqaana guud ahaan way balanaa wiileeda ku biidi jeebkeeda ku biidi ilaahay ee wal kheer qaba bedelsho kheer qaba ilaahay ha geliy may kalanaa iyaalka iyaal baare alla ka sii sacdan dadaalaas insha allaahu adduunya aakhiraba maka dhabtooda doonta dan masaakiine oo markas adoo bada dooca ku goosata aan gargaarta runtii sadaqada culummada ban sheegday imriga dheerayaasa cibaadada zaa'idayaasa walkasi suubiyaas runtii arantiye kiinkamaadnaqaan adigoonitaw anti kiilamada masadooga dheegasoob kiinkamaadnaqaana magaalada xudur ee xarunto gobolka bokool waliba ka nool boqolaal qoysas bogtaale haanaso iyo ah ku bogtaaleen degmooyin inay deegaano ku tirsan gobolka bokool